kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka laga soo bilaabo doorashadii maamulka jubbaland ee madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ee bishii agost sannadkii hore ilaa xilligan la joogo waxaa ismaandhaaf u dhexeeya maamulka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa dooda labada dhinac u dhaxaysaa ay sii xoogaysatay kadib markii dhowaan ciidan ka socda dowladda federaalk soomaaliya uu tegey deegaanno ka tirsan jubbaland arrintaas oo maamulku u arkay inay faragelin tahay waxaa iyaduna weli taagan dowladda kenya oo loo jeedinayo eedda ah inay soo farageliso arrimaha gudaha ee soomaaliya meesha ugu badan ee eeddeedu salka ku haysaana waa maamul goboleedka jubbaland haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan arrimahaas ayaan kaga doodaynaa waxaana igala qayb gelaya shiraac cabdi coley oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka jubbaland aadan afey maxamuud oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimo ee jubbaland maxamed salaad cali wiil waamo oo ka tirsan siyaasiyiinta deegaanka iyo maxamed deeq cali madarwa guddoomiyaha jubbaland intellectual forum oo ku sugan dalka swiden xildhibaan shiraac cabdi coley ayaan ugu horreyn weydiiyey xaaladda guud ee maamul goboleedka jubbaland ee xilligan la joogo maxamed aada waa maadsan tahay jubbaland waa nabad wax dhibaa kama jiraan way fiican tahay waxayna kolleyba la mid tahay sida dowladgoboleedka jubbaland iyo dalka soomaaliya waxay tahay unbay qayb ka tahay laakiin hadda wax gaar oo dhibaato haddaan ka sugi kara ma jiraan waan garta haddaad ii faahfaahisid xiriirka ka dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka maxaad ku sifayn lahayd dowladda soomaaliya dowladda dhexeeya soomaaliya ee federaalka iyo dowladgoboleedka jubbaland wax weyn oo hadda dhibaato oo ka dhexeeya ma jiraan hadday ka timaydana haddee hadday shaqo ka wada dhexeyso waa laga yaaba xagga aragtida in lagu kala duwnaado waa laga yaaba laakiin taas wax weyn maaha wax laga heshiin karo oo wax lagawada hadli karo waaye aan u tago mudane aadan afey mudane aadan afey maxaad ku sifayn lahayd xaaladda maamulka jubbaland bismillah xaaladda maamulka jubbaland hore oo anigu aan maamulka jubbaland hore u aqaano waxa weeye xaaladiisu waa xaalad runtii la dhigi karo waxay lumiyeen xiriirka ka dhexeeya ayaga iyo shacabkii ay marka hore matalayeen wuu lumay oo shacabka reer jubbaland dalkasay joogaan muddadii sidasan ahaa ay joogeen waxaa la dhihi karaa runtii dib u dhac iyo kala qaybsanaan iyo horumar la-aan amaan darro baahsan ayaa ka jirtay meeshaan muddadii ay haysteen xukunka runtii xiriir dawladeed ma jiro oo runtii la taaban karo ama haba yaraatee maba abuurnaba hay-adaha dawladda ha ahaato mubaaradaha kala duwan ha noqdaan shuruucda dawladda ay soo ay soo go-aaminayaan ama ay soo saarayaan labada gole ee shacabka soomaaliyeed matale baarlamaanka ha ahaato oo la diiyo xaalad aada iyo aada runtii u adag aad moodo inay jubbaland ay ku sugan tahay in badbaado ay u baahan tahay ayay ku jirtaa haba yaraatee shacabka degan magaalada hadda jooga iyo maamulkii hore hadda gacanta ku hayana xiriir ka dhexeeya haba yaraatee oo la dhihi karo ma jiro shalay u dambeysay waxaa ka dhacay mudaharaad mudaharaad dad shacab aha oo aada arkaysa inay wax diidan yihiin oo calamo yar wata in hadda baabuur tignika lala yimaado lagu rido ayaa dhacday in musharaxiintii hore oo magaalada degan musharaxiinta jubbaland sida madaxweyneyaashii xildhibaan federaal xiddig iyo seeraal la weeraray keentay inuu dhaawac dhacay keentay waxaas oo dhan waxaa weeye runtii kalsooni darro jirto oo maamulkii hore iyo shacabka jubbaland special kismaayo degan ka dhexayso weye marka xaaladda jubbaland kaasi maraysa waan gartay aan u tago maxamed deeq oo jooga dalka sweden maxamed deeq waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada kasoo jeeda deegaanka dadkiina dibadda ku nool ma dareensan tihiin in amniga jubbaland uu xaalad khatar marayo saldheer aada baad umahadsan tahay mar labaad baan salaamaya nimanka saaxiibada sooda ila wadaagaya runtii ha amniga jubbaland meel xun buu marayaa sababtoo ah waxaa kusoo duulay dawladdii federaalka ahayd oo dhulkii oo nabad ah oo magaalooyin nabad oo gobolka gado sida hadda saddexda degmo ee doolow iyo luuq iyo buulaxaawo oo ah saddexda degmo ee keliya ee koonfurta soomaaliya degmo degmo kale u gudbi kartaa oo nabad ah ay ka jirtay yaa ciidamo lagu soo daadgureeyey cid laga qabsadana ilaa hadda aan la garanaynin cid loo qabtayna aan la garanaynin al-shabaabna ay madaxtooyada horteeda fadhiyaan oo qaraxyo ka samaynayaan marka xaaladda amniga ee jubbaland meel xun bay maraysaa waa geel ninkii dhicin lahaa uu dhacayo dowladdii federaalka iyo ciidankii soomaaliyeed baa kusoo duulay sida kale waa ammaan dhulka kale waa nabad weeyaan waxaan dawladda federaalka ahayn iyo al-shabaab oo dhib ku hayaa jubbaland ma jir waan gartay aan u tago maxamed wiil waamo oo ku sugan magaalada mombasa ee dalka kenya faragelinta uu maxamed deeq sheegay ee ku saabsan ee ka imanaysa dhinaca dowladda federaalka oo meelo amniyo mar horeba laga xoreeyay inay ciidan dowladdu keentay taasina ay keenaysa in amniga gobolku amaba maamulku khalkhal galo ma la wadaagtaa
waa mahadsan tahay mar labaad sabdaada walaalo waa salaamayaa saaxiibaday ku jira qadka sideedaba waxaa jirta waxaana dood la gelin karin dalka waxaa ka jirta dowlad la yidhaahdo federal waxbaa la qaybsaday dowladda talada dalka iyaga haysata marka anigu maahi nin ka hadlaya mataqaana madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo ra-isul wasaare khayre hogaankii loo dhiibtay waxay ku fuliyaan nila wuu xun yahay ama waa fiican yahay midna ma dhahay waayo taladii loo dhiibtay ayay haystaan ciddii aragtida qaldan ka qabta marka iyada iyada u taallaa meeshan jubbaland la yidhaahdo saaxiibaday waan iswada garanaynaa magaalada caasimada kumeel gaarka ee tekada ah ayaan anigu ku dhashay gaar ahaan xaafad la yidhahdo calanley majengo before one week magaaladaasayta waxaa ku dhintay dad gaaraya afartamiyo qof gab- galbeedkeeda dadkaas isdilay lama kala dhexgelin lama kala qaban ilaa islaam soomaaliyado soomaalinimo culamo iyo caamo ah ay ugu kacaan mooye shan boqol iyo siddeetan sane ay dadkaa wada degan yihiin sida la sheego maalin weligood iskuma aysan qaldabin amniga jubbaland faruu ka baxaya wuxuuna uga baxayaa waxay tahay doorasho two thousand twenty one ah marka aniga tusaalaha aan bixinayo waxay tahay dowladda soomaaliya roorkeeda iyadaa iskale oo anigoo ninku haysta maahi dowladduna waxay tahay waatan dadka u adeegaysa marka saaxiibada iyo dadkii dhegaysanaya waxaan leeyahay rool la sameeya waxaa ugu horreya sheekh shariif iyo cabdiweli maxamed cali gaas waxay qaateen dad soomaaliyeed afar qof iyo shan qof waxay ahaayeen maqaan sidaan ka xasuusta waxaa kamid ah doctor cabdiraxmaan faroole ahlu sunna waljamiica madaxweyne xasan sheekh sidaasoo kaleto wuxuu qaatay ra-isul wasaarihii saacid cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo maamuladii markaa uu jiray maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweynaha maanta jira ah waxaa la isku haysta waan ognahay anagu soomaaliya waxba kama jiraan waa ko iyo labaatanka doorashada dhacaysa hadduu dhaho muuse biixi keliyaan la tashanaya xaq buu uleeyahy in looga hor yimaada ma ah waxaa la isku haysta waa doorasho dalkan dagaalkala kama jiro xorriyadda uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo labadiisa gole madaxda ah xaq buu uleeyahay inay dhahaan waxaa wax nala dooranaya muuse biixi it is not compulsory in maamulada jira ay wax la doortaan waayo talada dowladda iskale inta la isku haysto waa inta dalkan dhib kaloo ka jira mala walaal waa idin salaamaya waan gartay markaa mus muuse biixi tusaalaun baad usoo qaadatee doodeena qeybka maaha yes waayo dalka wuxuu yahay south and north waan gartay anu waayo waxa kale inay doodaan ma aha waan gartay ma taasi waa dood teeda leh maalinteeda leh aan u tago xildhibaan shire xildhibaan shire waxaad su-aashii koowaad aan kuweydiiyey bilowgeeda ku bilowday inaan dhibaato maamulka jubbaland ka jirin hase yeeshee martidii kaaga dambeysay microfonka dhammaantood dhibaatooyin bay sheegeen dhinacay doontaa ka socotay marka bal haddaan dib mar labaad kuu siiyo maxaad ku sifayn lahayd waxa jira saber aad baa umaadsantahay horta waxaan aada ugu xumahay ragga saaxiibadey waa ragga jubbalana waa rag deegaanada kasoo horjee macnaha kasoo jeeda weeye runtii meel aan dhibaato ka jirin in dhibaato laga abu laga abuuro ma fiicno balaayadana waa tii laga duceysan jirin lakin balaayo hadda in la raadi waa laga fiican yahay balse hadday ka tegeydo runtii dhibaatooyinka hadday yidhaaha haddee ka jiraan runtii anagu jubbaland ahaan guud ahaan waan fiican waxba ma jira lakin hadday ka degeydo daawo qaybta daawo oo ceeda dowladda federaalka oo dhul nabad ahaa oo ahayd safe area degmada dalab yaa soddon iyo dhowr hay-ada yena yaa deganaa ama international ama local ama yen hay-adii ayagaa maanta ay ka guureen sidoo kaleeta degmooyinkaas muddo one week ka badan wax diyaarada oo rakaab oo baasir kama degin xaaladihii caafimaad laftigooda oo dadka um yani xanuunsan oo muqdisho iyo meelka loo qaaday jir laftigooda ee arrintaasi socoto runtii arrintaas way jirtaa laakiin wax hadda maamulka jubbaland oo jubbaland dadka reer jubbaland oo dhibaato ka dhexaysa haaba yaraatee ma jiraan runtiina ma fiicno doorasho way dhacday xilkana waa meerto haddii qofka maanta inta tartamo xilka uu waayo oo laga badiyo in la aqbalo waa yani kaasa waajibka sababta ah haddii maanta waa buri buu helayaa laakiin haddii wax uu burburiyo yani xilkiba haddaan waayo waxaa ma soconayaan oo cadiw ama ku cuni ama ku ciiday in la yidhaha horumar laguma gaaraayo dalkan kuma horumar kuma gaaraayo shacabka soomaaliyeed oo yani saddexda sano ay dhibaatada baalisana in loo tiro oo loo naxariistana muhiim weeye marka saaxiibyaalka waxaan dhihi lahaa yaana balaayo hadda aan jirin yaan hore laakiin meelaha ay wax ka jiraan inaan iskusoo taabano aad bay muhiim u ahaan la baana jira waan gartay aan u tago aadan afey aadan waad maqlaysaa xildhibaanka waa la tartamay waa la kala badiyey adu waxaad tahay madaxweyne ku-xigeen mid kamid a saddexdii nin ee u tartamay xilka madaxtinimada maa loo daayo madaxweynihii la doortay si uu hawsha u wado oo hawsha in la garab wadaa ma fiicne ma isaga gacanta loogu daaya ayuu leeyahay xildhibaan shire waad waa mahadsan tahay xildhibaanka iyo khiyaarteedna waa salaamaya sidikeedana waa ku ixtiraamaya runtii horta doorasho kama dhicin jubbaland ama kismaayo doorasho kama dhicin runtii waxaa ka dhacay waxay ahaayeen wax ummadda soomaalida oo dhan iyo caalamka oo dhan ay runtii wada arkayeen goobjoogna ka wada ahaayeen natiijadii ay ku dambeyseen la wada garanayo kaasoo macnaheedu yahay hadday tahay qaabkii loo soo xulayay odayaasha dhaqanka iyo hadday tahay doorashadii uu samaystay ninka odayga ahaa waa iska muuqatay runtii dhinac wax ka raran bay iska ahayd cid hadda la tartantayna maba jirin oo hadda runtii haddii kaloo la tartamay ma jirin markii la diiday in nidaamka saxda ah la maro doorashada oo runtii si kastaba ay hataa caalamka ula hadleen oo uu diiday uu yihi maya anaa iskale ayaa markaas anaguna dee dad deegaanka u dhashay baan nahay oo runtii xuquuq leh ayaa waxaan noqonay inaan garabkanaga anaguna doorasho galno oo xildhibaanaha soo socona kadibna saa isku dooranno horta jubbaland wixii ka dhacay labadaa doorashoy ahayd dowladii federaalkeed oo dalkan mas-uulka ahaana waxay tiri labadaba ma aqoonsanin wixii labaiyo labaatankii august sanadkii hore ka dhacay meeshaan saasaan horta qaabka ay udisa doorashada noocaasay ahayd garaayo in loo yeerto looma baahno waa run suu sheegay saaxiibkay garaayon anagu uma yeerayno laakiin markaan cabirayno waxa ka jira meeshaan ku noolnahay de beenna kama sheegi karno waa cayd inaan been ka sheegno in waxa jira aan umada ka qarinana khiyaamay nagu noqonaysaa xaqiiqata waxaa weliye waxa ka jira meeshaan oo muuqda waxaan ka maqlaya saaxiibada qaar kamid aho oo le balaayada hadday jirto ilaahay nooba keene daawo iyo iyo waxay ka jirtaa magaalooyinka beelxaawo iyo beelow yalo waxaa rabna inaan isla fahano dalkan madaxweyne uu leeyahay shuruucna wuu leeyahay dastuurka qabyada oo dalkan uu leeyahay waxaa ku qoran xuquuqda uu leeyahay madaxweynaha iyo federaalku ay leeyihiin iyo xuquuq ay leeyihiin waa kala sii diskaa jira waxaa kamid a xuquuqda federaalku leeyahay inay boodarka iyo xuduudaha ay ay ilaaliso xuquuq uu leeyahay runtii federaalku uu leeyahay wey in marka ciidankii qaranka soomaaliyeed oo xuduudaha ammaankooda sugi lahaa maadaama dalka ammaan darra ay ku jirtay lawada ogyahay in xuduudaha ciidan loo diro oo dowladda soomaaliya ay ciidanka xuduudaha u dirsato meel la qabsaday iyo yaa laga qabsaday yaa ka qabsaday waa waxyaabiya oo runtii cajo badan ninka yiri walaalku yii saaxiibkayga oo yiri waa bee qaxay iyo hay-ada ka qaxay meesha anugu ku dhashay oo saaka iyo saacadii midig la hadlahayo wey runtii meesha uu ka hadlayo cid ka guurtay iyo wax mushkilad ahoo ka jiro haba yaraatee ma jiro shacabkaas iyo ciidanka isugu yimidha waa is aqbaleen waana isla joogaan wax dhibaataa ama dhexmarin xaqiiqatana waxaa la dhihi karaa waxaa weeye wax inay u kordheen ma ahaane waxba kama dhimin waayo ciidankii hore u joogay ciidan waxay ahaayeen deegaanku uu samaystay oo deegaanka laga lahaa bay ahaayeen mushaar la-aan iyo dayax fara badan ba haystay markii dawladda u kordhisayna mushaaraad bay u kortay wax ka baahana ma jiro sacadan hadda la maraya bay markii bisha dhamaatay waxeeda jeefay u dhexayaan maxaa ka fiican oo qof bini aadana loo sameyn lahaa oo intaas ka wanaagsan ma intaasaa marka limaad ah mise waa wax saldero iyo shacabkii loo sameynaayo sanderow sanderow ala raalli ah waan ku iman doonaa shiree raalli ahow saaxiibkay saaxiibkay aadan ah in arrintaas wax ka yidhaahdo dalka waa federaal state buu leeyahay dowladaha federaalka waxay xubin ka yihiin dowladda federaalka ayay xubin ka yihiin shuruuc iyo mandate bay leeyihiin dowladda dhexe laiskuma haysta heekalkeeda iyo sharcigeeda midna laiskuma haysta waa dowladda iyada weeye waan taageersanay annagaana dhisay shalay marka ciidada xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka qaranka soomaaliyeed lama diidano shanta waxyaabood ee dowladda dhexe ay xaq u leedahay kamid tahay milatariga la-aanta socdaalka arrimaha dibadda lacagta milatariga waxaasoo dhan dowladda iskuma hayso xaayida laakiin waxaa laisku haysa aadan afay alan yani xaqiiqas ka sheegtay loo baahan yahay amaanka waa sheegay saddexaad degmo waxaad ogeyd meelaha soomaaliya ugu nabadda bada inay ahayd in luuq baabuurka laga soo qaato belxaaw lagu imaan jiray habeen iyo maalin socon jiray maantana in cirka lamor la mara maogi aan luuq mataqaanaaye aan luuq aan luuq lagu tegay in diyaar loo raaca maogi waxaana markhaati ka tahay ciidadii federaalka ee mataqaanaaye sameynaya daatada markay dhulka mari waayeen inay doolar diyaarad ka qaatay luuq ay diyaarad uga degeen mana jirin waxaas ka hore ciidamaa jooga mishaari ahaayeen mishaari bay ahaayeen saddexaas degmo markhaati baad ka tahay haddii xaqiiqda laga hadlaayo ciidamada ayaga ahaa ee wadanka nabadda ka dhige oo tobanka sano uda labaatan sano udambeeyey shabaab iska xoreynayay maanta xaggee ku dambeeyeen maanta difaaca la isugu jiraa ma shabaab baa loo soo tababaray ciidanka dowladda oo turki lagu soo tababare oo hobka lasoo siiyey oo etoobiya lagu soo tababare oo yuwaare lagu soo tababare oo shiinaha lagu soo tababare waxa ciidamada qaranka loo soo tababare oo hobka loo siiyey muwaxay ahayn ciidamada daraawiista wadanka xoreynaya inta shabaab iska xoreynayo oo abaal u lahaa in la dallacsiiyo waxa la siiyo ma waxaa abaal looga dhigay in la yidhaha ayaga baa la xoreeya la safeyna maanta een difaac maanta la isugu jiro mataqaanashire waxaan jeclahay inaan utago maxamed deeq oo jooga dalka sweden maxamed deeq maxaad ku dari lahayd waxa weeyaan horta middan hadda uu leeyahay walaalkay aadan afey uu leeyahay ciidamada federaalka iyaga dhulka xukuma madaxweynaha iyo xukuumadda iyagaa xukuumada xuduudaha iyagaa mas-uulka ah war midda laga hadlaya middaa ma aha iyagaa bale waa qabsanay jubbaland baan ka qabsanay bay leeyihin iyagaa idaacadaha la taagan youtube-yada la soo geliyay way qiranayaan xabashi baa u turjumayso ag taagan oo le waryaanay ethoobiya xitaa ceebta ka dhacday meesha ethoobiyan baa laysu adeegsanaya midda kale waadan leeyahay doorasho iyo madaxweynihii hore doorasho way dhacday dadku lama qancin karo bini aadanka lama wada qancin karo doorasho cad oo sanaadiiq la dhigay odayaashii boqol iyo dhowr iyo soddonka ahaa ay kamid ahaayeen oo qabiil kasta iyagu ay saxiixeen xildhibaanadii lasoo xulay yaa kismaayo ka dhacday axmed maxamed islaam baana lagu doortay doorasho kaloo kismaayo ka dhacday ma jirto afartan sane ee dambe baa la sugaya hadduu rabbi idmo dad kale lama wada qancin karo waad mahadsantahay maxamed deeq aanu tago maxamed wiil waamo oo jooga magaalada mombasa ee dalka kenya maxamed waxa doodu ay aada ugu wareegeysaa in ciidamada yimid goboladaas jubbaland ka tirsan ay yihiin kuwa dowladda federaal ka tirsan oo xaqu leh inay meel kastoo dalkaa tagaan amnigana ay sugaan iyo in meelo ammaano looga baahnayn intay tageen ciidankii meesha joogay deegaanka ay salkiciyeen oo iyaga ay la wareegeen aragtidaada ninka la yidhahdo sandheer horta waa mahadsan tahay mar horena waan kuu sheegay waxaan umalaynaa iminka waxaa tahay adiga ninkayga dawda noo qaybinaya wariyaha v o o waxaa ku igmatay idaacaddaaseta waxaad u tahay wariye intaydan isu kaya keento ra'yigeena ana weydiisa ma rabo inaan ku noqdo military iyo maamul goboleed iyo maaha dalkan waxaa madaxweyne ka ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa u ra-iisul wasaare ah xasan cali khayre waxa uu leeyahay laba goba laba gole ayuu leeyahay golo wasiiruu leeyahay dalkan soomaaliya iyo dadkiisa waxay ku dabafeeshan yihiin dawladda soomaaliya qofku maaha inuu kaga cabiro mataqaanaa maxay ahayd iyo maxaa loo geeyay tan maaha waxaan ka xumahay saaxiibkay ninka la yidhaahdo mataqaanaa shire oo aanan wada hayn wada xildhibaano wixii dhacayna la wada ogyahay mar rabo inaan dib ugu noqdo nin cabdimalow la yidhahdo allah unaxariisto wuxuu yidhi markuu dadka qaar kii fiidhiyo warniyo adigaa rabbigaa rasaas ka barye xamil dareenka kaaraha dadkan wada qaylinaya ama saaxiibka maxamed deeq ha ahaado ama shira ha ahaado ama afayba ha ahaadee waxa kismaayo ka jira waa la wada ogyahay doorasho kama aysan dhicin anaa ku dhahaya waxaan ahay toddobaatan iyo shanta shiro markhaati oo wuu furi karaa xildhibaan xildhibaanka qoyskiisa sida dhabtay u dooreen youtubeyaday ku jirtaa maantana axmed waxa uu leeyahay ninkaa xildhibaan ma aha reerkaygini way joogan waa taagan yihin jubbaland dhib kama jirte iyadaa rabbigeed rasaasta ka baraday runta ha la sheego axmed cidna lama tartamin war meeshan waa la wada leeyahay haddii la wada leeyahayna mataqaanaa waa lagu heshiinaya haddaan la wada leena ninkii oo xoog ku haysta ha ku haysto laakiin dawladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya awoodda ay leedahay maaha aniga inaan ku korkortamo anigu qof baan ah shaksi ah wakiil laga yahay dawlad buu leeyahy dalkan calan buu leeyahay dawladdu dhibay wada ma laha wixii ay aragtay wax ka qabanaysa ciidanku looma samayn keli waxaa jirtaa ninka la yidhahda sandero soomaaliya maanta cidda la dhibayo waxaa la yidhahdaa waa al-shabaab haddii la waayo waxaa la dhahaa farmaajuu la jiraa yacni this is waa footaha hadda la haysto wey waxyaabaha lagu hadlo hadday nin reer miyo suuq dhex maraya uu muus ku sararbaxoodo qoloftiisa uu ku ruuxa le farmaaja ka dambeeyay waan gartay awoodda iyo talada waxaa iska leh jamhuuriyadda federaalka soomaaliya caasimadeedu tahay muqdisho
waa gartay andood ciday doontay u yeeranaysaa ciidankeed meesha abtay la tegi kartaa waxay khalad u aragtana mataqaana way qabanaysaa looma abuurin ciidanka shabaab waa yahay maxamed maxamed wiil waamo ayaa loo abuuray waad mahadsan tahay walaal aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno xaaladda jubbaland inoo dhinacna ka eegeyna xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya haddii aan u tago aadan afey oo ku sugan magaalada kismaayo aadan waxaa dowladda federaalku ay ku eedeysaa dowladda kenya in arrimaha siyaasadda soomaaliya ay faraha kula jirto weliba dhinaca jubbaland iyadoo soo maraysa adiga aragtidaada waa mahadsantahay sandheere intaan qodobkaas ku gelin waxaan wax yar rabaa inaan soo hadaladii saaxiibadii ay yidhahdeen qaar ka mid a oo ku saabsan in dawladdu ay ku duushay degmooyinka daawo gaar ahaan barxaawo iyo dolo iyo luuq oo ay markaas ammaan darre ka samaysay xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa qofkaasu waa qof aan ka warhaynin xaaladda ka jirta daawo iyo degmooyinka hadda uu sheegay waayo hadday tahay maamulayaasha degmooyinka maamulayaasha degmooyinka ayaa jooga hadday tahay dhammaan mas-uuliyiintii joogtay degmooyinka sidoodii bayba joogaan ciidankii hore u joogay oo daawo deganaa ciidankiina waa ciidan dawladeed ciidanka tegayna waa ciidan dawladeed labaduba nambar ciidan oo dawladeed bay leeyihin anigu marka waxaan arkayaa waxay tahay fareenka noocaas oo kalea inuu yahay in dadkii iyo deegaankii wax u kordheen wax ammaan darro ah oo maanta mawduuca si fiican baan uga hadalnay oo luuq imaado oo haba yaraatee xiranna ma jirto jidkuna waa furan yahay siduu ahaa unbuu yahay ammaan baa usii kordhay dhaqaala usii kordhay mas-uuliyad baa usii kordhay waa gartay xil- xil- deegaankaasi waa deegaankeygii Waaye, xil- saacad xil- saacadan oga warqaba midaas xildhibaan shirana arrin taa ka duwan buu sheegay laakiin haddaan ka gudubno waan ku dheeranay taas qodobkan hadda ku weydiiye ee ku saabsan faragelinta kenya Ah.
maxaad ka odhan lahay fargelinta kenya eh, runtii eh, eh, hadalka ay yidhaahdeen dawladdaa ku duushay meeshaas eh, federaalka ah oo wax laga yaxyaxa ahaa waxaa la dhihi karaa ama sida saxda ah waxay tahay eh, jubbaland eh, waxaa kusoo duushay dawladda kenya ayadaana qabta soo haysata hadda aan kula hadlayo xaqiiqatan qof dawlad soomaaliyeed ka socda oo jubbaland ku sugan degmooyinkaas hadda aan ka sheekaynayna iyo gobolkaaskeeda marka laga reebo ma jiraan inteeda kale waxaa weeye ciidamada kenya ayaa jooga ayaga ayaana ka taliya tusaale waxaa kugu filan baarlamaanka hadda ay sheeganayaan ragga qaarkiis oo ay leeyihiin waxaa lagu sameeyey eh, kismaayo lagu sameeyey waktigii la sameynay wasiirka arrimaha dibadda kenya joogay midkii dambe oo caleemasaarka hadda lagu sheegay isagana waxaa madooba loo sameynayay guddoomiyihii baarlamaanka kenya ayaa yimid iyo dalo weydiiro iyo xildhibaano la socdo kenyana ayaa yimid ayagabaa ka khudbeynayo loo sacbinayo waxaa la dhihi karaa marka xaqiiqatan runta marka la la sheego waxaa weeye ama ha ahaato eraboorka kismaayo ama ha ahaado dekeda kismaayo ama magaalooyin fara badan oo ka tirsan jubbooyinka ha noqdaan ciidamada kenya ayaa jooga ayaga ayaa xoog ku haysto ayaguna qolyahan hadda maamulka sheeganaya kama taliyaan awooddoodana ma dhamna waayo waxaad garanaysaa inta ay dhaqdhaqaaq ka samaynaysa kenya hawadii soomaaliya bay ku xadgudbayaan saacadda la doono diyaaradda meeshaan dib laga saaraya markaasa waxaa lagu dejinayaa puntland subaa laga qaadaya nairobi baa lagu dejinayaa waana shuruuxdii dawladda soomaaliya ay soo saartay way yidhaahdeen wixii nidaam eh, eh, duulista hawada ah wasaaradii nidaam bay leedahay waa ku xadgudbeen ciidamadoodu baa meel kasta joogo oo mandate ka haysan aan la garanaynin waa aniga gartay kula hadlayo oo musharax madaxweynena haddana ku-xigeen ah ayaa airportka dhibaato lagu gaarsiiyey sababta lagu gaarsiiyeyna waxay ahayd ciidamada kenya oo mas-uul ka ah airportka ayaa anagoo isbedeldoon ah la kulanay oo mas-uuliyiin aha la kulmay bishii december waxaa ku niray waxaan rabnaa inaad airportkan xiran oo shaksiga u xiran oo aada waargeynaysaan ummadda in loo furo afar iyo labaatankii bishii december ayaan ku heshiinay in airportkaas la furo Eh, axmed madoobe meel public wuxuu ka sheegay in airportku furan yahay aniga kula hadlayo oo mas-uula markaan airport ka tegeyna waana la ii diiday inaan dhoofo isbaaradaa laiga soo celiyey barking laaska uu leeyahay airportka hadda askar la iisoo dalbaday axmedooba uu soo amray ayaa la igu jirdilay meel kastayna ku jirtaa qof walbana wuu ogyahay waan gartay En- en waana wax hadda system ansiyo eh, maxamed daaq intaanan ku iman shiraan u tegayaa eh, xildhibaan shire
waa meel ay kenya haysata la dhihi karaa meesha waan gartay xildhibaan shire eh, waad maqlaysaa doodda eh, aadan afey in dowladda kenya ay jebinayso xitaa eh, shuruucdii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa eh, duulista hawada sidaan ognahay markii eh, la dhaarinayay madaxweyne axmed islaan waxaa joogay eh, maalintii dhaarinta madax ama siyaasiyiin ka socda dalka kenya waxayna yimaadeen magaalada kismaayo iyadoo amarkii dowladda federaalka ee ahaa in hawada eh, soomaaliya ay ka xidhan tahay duulista ama aan dhahde eh, duulista magaalada kismaayo la tegaya ay ka xidhan tahay duulimaadka caalamiga ah inay arrintaasi dhacday marka doodaad hadda aadan afey iyo dhacdooyinka la xaqiijin karayo maxaad ka odhan lahayd sameer aad baa umahadsan tahay horta waxaan aad iyo aad uga xumeeyaa nasiib darra ah saaxiibaday siday u hadlayaan waxaali soomaalida eh, rabbi shacabka iyo rag iska riix meel ma wada galaan baa la yiri Eh, rag iska riix horta doodana miyuusan noqonin waxaa noqdaa wax qaanuuniyo sharciyin oo rabbi shacabkiina horta dooda hataa loo baahan yahay Een, saaxiibkay aad afay waa nin waalkay waa nin saaxiibkay waa ninaan aad iyo aad saaxiib gaar u nahay waxaa weeye musharax buu ahaa waa sax laakiin musharax markuu ah sharciyadda ma mariyo marka koowaad Eh, isma diiwaangelinin shahaadada aqoonsiga ma qaadanin shuruudihii looga baahnaa ma buuxinin jawaabtayda muusan tegin mar haddii uu hadda maanta isaga uu leeyahay sidaas wax u dhaceena madaxweyne ku-xigeen baan ka- kaasaan nahay haddee wiil waa mana waa madaxweyne ku-xigeen saasuu noqonaya arrintan waxaa laga riyaalka laga hadlo haddii laakiin aadan uu maanta uu inta isdiiwaangeliyo certificateka shahaadada qaato fiiga lacagta bixiyo borosayska maro eh, ka qayb gala doorashada ama haddii looga badiyo ama aan looga badin wuxuu sheego runtii waxbay ahaan lahayd doodiis macnay ahaan lahayd laakiin maanta aadan kama duwan dadka caadiga oo shacabka oo magaalada kama duwana sababta isma diiwaangela procedureka iyo sharciyadda ma uusan marinba qof walba oo international lagu sharciga yaqaanana wuu garanaya shuru- shuruucda qof aan doorasho gelin haddee bulshada soomaaliyeed qof walba madaxweyne aha wuu dhigi karaa wuuna iska deeli karaa horta taasaan taasaan leeyahay midda kale ee dowladda kenya la leeyahay ma jiraan wax ayaga dowladda kenya wax gaar ay jubbaland iyo dadka reer jubbaland ku haysa ma jiraan dadka waa dadkanagi waa dalkanagi annaga ka mas-uula inaga wax xadgudba noqon lahay ma jiraan haddii marka ee laga hadlayo ee wax laga hadlayo dowladda kenya amisom baa ka jooga dalka wadamo badan oo ay ka joogaan dalka dhowr iyo labaatan kun ayaa dalka jooga oo amisom ah kuwaasayna qayb ka yihin kuwaas kalema waxaa laga sheega kuwa maalma muqdisho baabuurta ku jiiraayo oo carruurta jiiraayo oo bajaajka jiiraayo oo intaasoo carruur maalma dilayo oo aminka hontama waxaa laga sheega maxaa tan carruurna ma dilin qof wax ku xeyn ma jiraan waayo yani loo dhalile taas micnaheeda waxaa weeyaan jubbaland bay joogaan wey jubbaland kii kale ma joogto maraykan baa jooga yurba yimid baa joogo ciidamo badan oo ajiri baa jooga oo mataqaanaa oo ajiraya kuwaasna waxaa laga sheega maxaa kenya kenya loo leeya keliya war ciidamada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed lama diidana kismaayo waynala joogaan ciidamada daraawiish jubbaland iyo kuwa feeray difaacay ku wada jiraan cadowgooga waa hal mida wey mawduuca waan ka hadalnay xildhibaan shire ciidamadii laga qaaday baar dheera laga qaaday garbaharey oo xoogga dalka soomaaliyeed ahaa ee cadowga lasoo tababaray in dalal xaawo iyo luuq iyo mawduuca waan ka hadalnay xildhibaan shire lagu celiyo oo dadka amnigooda qalqal galo oo ay dadku hayaamaan ay qaxaan kuleylkan oo shaki kala galo oo ciidamada kale sii joogina ay gooni fadhiyaan caawa ay hor fadhiyaan oo daraas shaqaaqad u dambaysa ka dhacday ilaa hadda xayfisay taagan tahay taa wey midaan ka hadlayna anaga ma ahane xildhibaan shire diidani federaalka annagaa ka mid ah waana taageersanahay waana soo dhaweynaynaa waxa khilaafkiirka oo naga dhexeena waa laga heshiinayaa way taasaan uga baxayaan way deeq Banaan.
jooge sweden deeq waxaan ku darayaa intaadan ku darin arrintan waxaan doonayaa jebinta xayiraadda duulimaadka caalamiga ma ku Waxaa taas khaldanayd wey midaan ka hadla. horta dowladda Eh, waa- eh, maamul goboleedka waa jubbaland agaasi- waa sidaas agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya yaa la warsaday oo la yidhi waxaad tebiseen xeerka caalamiga ahaa ee duulimaadka caalamiga ah wuxuu yidhi dowladda soomaaliya iyadaa noo ogolaaday caddaynta baan haynaa wefdigii reer kenya ee shirka caleemadaharka ka qayb galay idan la-aan kuma aanay inay dowladda federaalka horta weydiisteen oo u ogolaadeen midda labaad haddii kenya ay xuduud ay ku xadguduftay xeerarka caalamiga ah cidda la raba inay wax ka qabato oy tallaabo ka qaado oo safiirka caydhiso oo xiriirka ay u jirsanto waa dowladda federaalka reer jubbaland maaha iyagii baa ka cabsanaya oo kule muxuu ahaa eh, eh, hanti iyo dhaqaaleba kenya kule oo aan ku dhiiran karin waxa naga noo yaalla maaha midda labaad marka la odhanayo eh, kenya dhulkan haysa oo xaggaana xabashi intay timaado ay khudbaynayso oo saraakiishii ciidamada soomaaliyeed cunug axmaar oo laba aliflaha oo u khudbaynayo oo u hanjabiyo horta wax la qaadan kara maaha ugandhayska xamar jooga ee madaxweynaha gurigiisa muxuu ahaa furaha u haya ee ilaalinaya waxba lagama sheegayo kenyaanka kismaayo joogana waxba laga sheegayo arrinta doorashada walaalkay afay waa sax murashax wuu ahaa laakiin jidkii ma aanu soo marin hadduu madaxweyne ku-xigeen yahay nimanka uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen baan u ahaa dateeraan iyo iyo iyo iyo- iyo xidig intay isu yimaadeen bay dhahayn laba madaxweynehana wa- ma- mafilmaantii tom and jerry way kusquslayaane war waxaas waxba maa xaqiiqa hadduu madaxweyne ku-xigeen yahay see bay askar u la- u garaaceen see aeroboorka loogu diiday aawa xasaanadiis aawa ciidankiis anuu ma qabo qof in loo gacan qaado waa kasoo horjeeda waan gartay waayahay anu tago maxamed eh, wiil waamo waana la garaac wax soconaya ma aha waay anu tago maxamed wiil waamo jooga magaalada madaxweyne leedahay waa axmed maxamed islaan doorashada soo socotana hala sugo twenty twenty twenty three hadduu rabbi idmo.
waayahay anu tago maxamed wiil waamo oo jooga magaalada mombasa ee dalka kenya maxamed eh, sida uu maxamed deeq cabdi madar oo sweden jooga ku doodayo dowladdu afkun bay ka cabanaysaa hase yeeshee tallaabadii diblomaasiyad ma qaadayso marka ay leeyihiin amaba la leeyahay dowladda kenya waxay ku xadgudbaysaa xeerarkii caalamiga ahaayo kismaayo tegaysaa iyadoon eh, idan la siinin waa mahadsantahay sandheerow Eh, dowladda kenya waxay ka mid tahay dowladaha mataqaanaa amisomta ka mid ah awood dowlad leedahayda aniguna aan ka hor dhaca ma rabo anigu deegaan doorashadeeda joogtaa dowladda kenya dadkayga ammaankiisa ilaalisaa wax dhibow aan ku qabay ma laha iyadaan iminka joogaa laakiin wixii shuruuc caalami ah san ka jawaabaya anigu ma aha Eh, laakiin aragtida saaxiibkay maxamed dee uu ku hadlay kuma hadli karo oo sababta waxay tahay dowladdan lama challenge garayn kara anigu sideedaba dowladdan waa dowladda federaalka soomaaliya aniga iyo dhulkayga iyo calankayga iyo ciidaydaba iyadaa ka wakiila marka hadallada challenge-gada ah sideedaba ma ahi aniga mataqaanaa nin wax challenge garaynaya Eh, saaxiibkay shire waxyaabo badan buu tilmaamay sida ay wax u jiraan ilahayna ha laga baquu leeyahay isagaa yaqaanada sida isaga ilahay ugu cabsan ina walba ilahay sidibuu uga baqaaya dowladda kenya cidda la xisaabtamaysa anigu shacbaanahay maxamed deeqna ma aha shirana ma aha afayna ma aha laakiinse challenge-ga laga dhexdhalinayo dowladda federaalka iyo dowladaha saaxiibada la-ah ee aragti gooni loo kaldanayo ethoopia iyo kenya iyo uganda iyo dawlado kaleba waxay joogaan dhammaantood soomaaliya way wada joogaan haddii go-aan laga gaaray kenya iyo haddaan go-aan laga gaaray decisionkeeda anigu ma lihi waxaa iskale dawladda federaalka ee soomaaliya marka ma dadka inaan ku xuy laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa ninka leedaa sandero waxa saaxiibaday qaar ku hadlayaan inaan ahayn nin aqoonsan meesha waa meeshaan ku dhashay cidna iga sheekeyn mayso marka lagu heshiiyo baynu doodi karnaa inta kale waxay la tahay waa shimbirayo haysto waxaan laga hadlayo waan gartay weli meeshaan maamulka ma jiro waay su-aashadii ugu dambaysa waxaan jeclahay qof walba inaan siiyo fursad aan ku bilaabo maxamed deeq oo jooga dalka sweden sidee loo baabi'in karayaa arrintan murugsan ee dhex taalla maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya si caqabadahan taagan looga gudbo walaala way fududahay waxa weeye waddanka dastuur baa u yaalla kumeel gaar ah waddanku waa federaal muxuu yiri saahib qabaan muslimkuna cadiisama wallon madaxa kaago cid kastaa wuu la dagaalay gobolkaas saare xoog iyo xabrin buu ku wadaa nidaamkii farmaajo lagu doortay ee federaalka ahaa ee wadatashiga ahaa ha soo celiyo siyaasiyiintii muqdisho waa cabursan yihiin madaxweyneyaashii hore ee maamuuska ee qiimaha lahaabaa sidii looga loola dhaqmay oo diyaaradihii laga celiyey jubbaland waa lala dagaalay galmudug baa lagu duulay dagaal lagu kiciyey maydha baa shacabkeedii la laayay oo xabashi loo adeegsaday jubbaland xitaa xabashi baa la damcay in loo soo adeegsado waa la iska celiyey waxaan leeyahay marka dastuurka ha loo soo noqdo dawladda ba heshiisiin baa loo baahan yahay dadka walaalaha ee soomaaliya meel kastaa degana ha la dhex dhigo dimuqraadiyadda eritrea laga soo baranayo iyo afarta dekedood ee etoobiya la siiyey iyadan ha la iska daayaan leeyahay dastuurka ha loo soo noqdo halkaa sano ee ila meeraysa ee u hadhay saddex sano ila meeraysaa soo dhamaatay hal sano igu meeraysaana way u hadhay farmaajo si kadib ha ugu soo noqdo farmaajo aad baad umahadsan tahay aan siiyo maxamed wiil waamo oo jooga mombasa
halka waxa uu ku jiraa waxa ay dawladda federaalka soomaaliya jubbaland u samaynayso dadka reer jubbalandna waxay dawladooda u wadda waa inay qaataan haddii nina uu arko farmaajo inuu dictator yahay dadka kismaayana laleeyahay mataqaanaa dictatornima laguma haysto iyadaa nin walba aakar la soo istaajin doonaa shahaadada farmaajo waxaa doortay laba boqol saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xildhibaan dalkanna isagaa xukuma kismaayo maamulka jooga marka hore qaabka ku yimi waa la garanaya waa loo soo tadheeray siddeed sana bay ahayd hadda wax laisku raacsan yahay maaha that's why dawladda soomaaliya iyadaa keentay marka inay timaado sababtaasaa keentay aniga marka hore kaaga maahmaahayo ku yidhi mataqaana ninka cabdimalo la yidhaha wuxuu yidhi adigaa rabbigaa rasaasta ka baryay xamil dareenka kaaraha marka ha la xamilo dawladda soomaaliya roorta ee waddo waan gartay aan siiyo aadan aadan afay raalli hada waa sidaa raalli hada aye aadan afay kelmadii ugu dambeysay ku saabsan sida eh, labadaas waa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalku ay sula jaanqaadi karayaan si dhibaatooyinka jira ay meesha uga baxaan waa ku mahadsan tahay sandheere runtii way fududahay wax aada loogu walwalana ma aha waxa weeye dowladda federaalka ayadaa dalka mas-uulka ah jubbaland waxa ka dhacay doorasho ma ahayn waxay u baahan tahay in la helo doorasho xor iyo xalaal ah waa inay ka dhacdo jubbaland markuu is aqbalo shacabka jubbaland degan oo dhan markay is aqbalaan oo saddexdan gobol degan oo ay dad nidaam hadduu caawa kusoo baxo doorashada la qabto hadduu axmed maxamed islaam kusoo baxo annagu waa raacayna kana hor imaan mayno laakiin waxaan rabnaa sanduuq la wada leeyahay iyo nidaam doorasho la wada leeyahay iyo shuruuc iyo isdiiwaangelintu ninka odagaa sheegaysa reerka oo la wada leeyahay in meel lagu wada qorto saa lagu tartamo qofka soo baxna la taageero taas waa mid qaabka ay dawladda ula shaqaynayso oo loo wada shaqayn karo jubbaland iyo loo wada shaqayn karo dowladda soomaaliya bidreetay soo saartay waxa jubbaland ka dhacay ma aqoonsanin bay yidhaahdeen waa in la hogaansamaa oo meesha ay astayso oo tiraahdo doorashaan ku qabanaya waa in doorasho lagu qabto qofkii kusoo baxna waa in la raaco aagusameyso noqonayo sharciga la raaco reer jubbaland ay ku doofaylaan qofkaasaa noqonayo Waan gartay.
Midda kaloo u baahan in aada iyo aada loo fahmo waxa aad baad weeye umahadsan tahay aadan horumarka iyo dow- horumarka dawladdu ay ay gaartay oo shacabka soomaaliyeed ay u gaartay oo dadka soomaaliyeed kusoo noqonayo oo faa'iidada ah oo shuruucda la ansixinayo ah oo horumarka dalka laga shaqaynayo ah in hadda la inkiro oo indhaha la iska qabto waxaan dhihi karaa waa qaab aada mooda inay dadka xasaasiyad lagu kicinayo noocaas Aad baad umahadsantahay.
horumarka maanta soomaaliya ay tirsanaysana waxaan aada uga keenaya qof kastoo soomaaliya inuu garanayo in maxamed cabdullaahi farmaajo intuu yimid uu rasuul soo celisay dalka soomaaliya iyo dadkaba rasuul uu soo celiyey waa inaan la inkirinoo horey loo raaco waan gartay aan siiyo kelmadda ugu dambaysa xildhibaan shire muhiimadda ugu dambaysana waxaa weeye in wax la wada leeyahay la helo waa mahadsantihi Eh, xildhibaan shire hadalka ugu dambeeya halka waxa weeyaan runtii halka ayaga kuma xirno laakiin waxay ku xiran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa ka heshiinaya war hadalkaasna waa socdaa meel fiicanna wuu marayaa wax walbana waa hadal iyo salaashir bay mataqaana ay ku dhiman doonaan waxa laisku hayana waxa waa qodobo dastuuriya weye wax kale dood iyo manjeclaysa maaha waa aragti waxa laisku hayo taana way dhimaanaysaa ilaa idinkeena waxaa rajaynayaa in taan laisku fahamsi ugu dhaqsaa badan arintaasa kusoo gaaban waa maasanta waad mahadsantihiin waxaan jeclahay inad mahad celiyo maxamed deeq cabdi madar oo ku sugan dalka sweden aadan afey oo ku sugan magaalada kismaayo xildhibaan shire oo isna ku sugan magaalada kismaayo iyo maxamed wiilwaamo oo ku sugan magaalada mombasa ee dal kenya oo dhammaantood igala qayb galay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta oo jimcaha aad dhegeysanayseen dhammaantiin aad baad u mahadsantihin adigaa muqsaneen asalaamu calaykum dhegaystayaal intaas ayuu barnaamijkiina nagaga dhan yahay intaana dib u kulmi doonno sidaas iyo jimco wanaagsan